fm oo si toos ah aad ugu dhageysanaysaan majood dheerkeedu yahay boqol labo dhibic shan megahet waxaa kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono geeridii abwaan saalax xaash carab oo dhowaan ku geeriyooday dalka jabuuti waxaa barnaamijkan inoo daadihin doona khadar maxamed xaashi ee dhegeysi wacan
nabadgelyadan naxariista eebbe iyo barakooyinkiisu haydin ahaadeen u dhegtaaga marwooyin iyo mudan ayaa barnaamij goortan aan ku xusi doono sooyaal iyo suugaantii ee abwaan saalax xaashi carab rabbi haw raxmade oo dhowaan ku geeriyooday magaalada jabuuti inta badan dulucdoorkan waxaan kusoo xigan doonaa maqaal uu daabacay doctor maxamed daahir afrax waxaad kaloo maqli doontaan waraysiyo aan la yeelanay rag u dhuun daloola shakhsiyaddii abwaan saalax xaashi carab wuxuu ahaa nin aada iyo aada faahim ah wuxuu ahaa nin bulshi ah
wuxuu ahaa runtii nin aada iyo aada u dadaal badan soo dhoweeyo dadka muuqaalkiisana aad ka garan kartid sidii uu runtii ahaa dhaqankiisa saalax
si aan ogolaansho uga helo xigashada maqaalkaas waxaan iimail u diray maxamed daahir afarax kolkaasuu iigu soo warceliyey waad ku mahadsan tahay dhambaalka iyo ereyada wanaagsan aad ii soo qortay waan idinku hambalyeynayaa inaad furteen idaacad cusub oo af soomaali ku hadasha waadna u fasaxan tihiin inaad isticmaashaan qoraalkaas aan ku sagootiyey buuye abwaan saalax xaashi carab qormadaas oo qaybo ka mida aan soo xiganayo wuxuu ku bilaabay mar kale ayay maalmahan muruga gelgelaysaa bahda qaliinleyda iyo halabuurka markii looga naxsaday geeridii lama filaanka ahayd ee abwaan saalax xaashi carab waxaa mar kale la damqaybuuye nabaradii ay ku reebtay geeridii istaba joogga ahayd sidii tusbax go ay sannadahan u dambeeyay iskaga daba tageen haliyeeyo badan oo hormuud u ahaa hal abuurka fanka iyo suugaanta soomaalida kuwaasoo ay ugu dambeeyeen allaha u wada naxariistay xasan cilmi diiriye aabbihii masraxa jabuuti uuna kasii horreeyey aabbihii kale isla masraxa ibraahim sulaymaan ibraahim garle cabdi maxamed amiin halyeygii halganka suugaanta samataliska ah ibraahim garabyare oo ugu nolol dambeeyey horseedkii iba furay heesaha casriga soomaalida horseedkaas oo hormuud u ahaa cabdideeqsi cabdisinamo cabdilqaadir xirsi yamyami iyo maxamed cali kaariye oo labadaba lagu xasuusto heerkii ay ka gaadheen hal abuurka quruxda badan iyo hal adayga wadaninimo cabdilaahi amiin oo kowkow calansidihii maadeynta masrax soomaaliga astaanta u ahaa waxaa kasii horreeyay abwaankii weynaa ee xuseen aw faarax iyo mataankiisii fanka cabdilaahi qarshe oo isla ahaayeen aabbayaashii masraxa iyo muusiqada casriga ah waxaa in yar uun kadib ka daba tegay tiir dhexaadyo ay ka mid ahaayeen maxamed cumar huryo cabdulla raage taraawiil cumar dhuulle cali cumar macallin iyo xasan sheekh muumin filosoofkii fanka ah iyo suugaanta yoor kale way badan yihiin wax halkan lagu soo koobi karo inta abwaan iyo hal abuur irkan ka faaruqay ee aan dib u soo laabanayn ha yeeshee gelida ololaha ku qaaday ruugcadaagii fanka ah iyo suugaanta soomaalida waxaan iyana ka nabadgelin da-da soo koraysa ee la quudaraynayay inay buuxin doonaan kaalinta ay bannaynayaan kolba inta wakhtigu ka dhammaado tusaale waxa u ah geridii lama filaanka ahayd ee dhowaan meel burca u dhow shil baabuur ku gaaday nuure maxamed cali oo ahayd ubaxa qaali ah oo u hilaacay hal abuurka soomaalida qudbigan u dambeeyey ee qalbi fuqa geeridiisu nagu dhalisay waa mid ka qoto dheer qof qura oo godgalay waxay damaqday dhaawacaas in dhawaaleba maalin walbaba dakharku ku dhacayay waa oohin orgiga ka weyn waa tiiraanyo ay xoojinayso xasuusta xilligan xun ee cimridadejinaysa caqligii ummadda walow ajaju ay tahay wax iska qoran caynkaasoo ay tahay dadka hal abuurka ah dareenkoodu aad ayuu uga xasaasisan yahay kan dadka kale oo wuxuu qoraagu leeyahay aad ayay ugu nugul yihiin saamaynta dhibaatada dadkooda iyo dalkoodaba waxayse saaraan xil culayskiisu mararka qaarkood ka tanwen yahay qalbijabka badan iyo culayska weyn ee maskaxda la saaraa ayuu qoraagu yidhi waxay keentaa cimri deg deg saalax xaashi carab wuxuu ka mid ahaa bahdaas wuxuu iskugu jiray wax badan wuxuu lahaa hibooyin isku dhafan wuxuu isku howlay kana soo dhalaalay arrimo aad u kala duwan mar wuxuu ahaa askari kol wuxuu ahaa injineer mar kale agaasime abaabulo aqoon-yahan ah iyo abwaan khiyaalkiisu aad hodan u yahay
hal abuurkii saxnaaye aqoon heer sare gaadhay guul ahaan ku mannaystay cabdicasood weeyi ninkaasi ifka caawa ma joogee dhammaanteen aan nidhaahno allah ha u naxariisto
udub dhaxaadka islaamka arkaanta ugu horraysi aa shahaadada weyn laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah allah laa ilaaha ila allah afka bakaan ka dhigayne asmaacdii rabbigeeniyo udgoonow nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ammaantiisa wanaagsan marka uu akhriyaayo ruuxa aayar dhegayste la ogaaya qushuucda xuseen cali fannaaniinta agugtay isagaa u dambeeyey ilaahay ahun xaristo
dananka tiraanyada huwan iyo codadkii ka horreeyaba waxay idinka imaanayeen riwaayadii marhunbaa mariya oo aanu qadar makiinada ridowga idiin saarnay naxariistii janna allaha ka waraabiya abwaan saalax wuxuu ku dhashay magaalada cerigabo oo tobankii bishii tobnaad ee kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii tacliintiisa qur-aanka iyo dugsiga hoose wuxuu ka bilaabay cerigabo kadibna tacliinta dugsiyadiisa wuxuu ka sii watay magaalooyinka laascaanood taleex iyo caasimadda muqadisho tacliinta sare wuxuu ku soo qaatay azerbajaan oo wakhtiga ka tirsanay dalalkii laysku odhan jiray itixaadkii sofiyeeti kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii ayuu galay akaademiyadii ciidanka badda ee caasimadii bako wuxuuna ka qalin jabiyey kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii isagoo ku takhasusay culunta isgaadhsiinta iyo warbaahinta saalax shaqooyin dhowr ah iyo xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay soomaaliya burburka ka hor shaqadiisii ugu horeysay wuxuu ka bilaabay ciidamadii badda ee soomaaliya oo uu ka ahaa sarkaal farsamo yaqaan ah kadibna wuxuu sanooyin badan ka shaqaynayay wasaaraddii kalluumaysiga iyo khayraadka badda xilligaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda wuxuu ahaa xildhibaan aadan maxamed cali oo haatan ku sugan magaalada lester waxaanu wax ka weydiinay waxa uu ka xasuusto saalax xaashi carab saalax xaashi aqoonta anugu aanu leeyahay wuxuu ahaa nin aada iyo aada faahim ah wuxuu ahaa nin bulshi ah wuxuu ahaa nin fakara oo dhaar waxba dhowr nooc ka fakara xagga qoraalnimada xagga abwaannimada wuxuu lahaa aqoon dheer oo ku saabsan cilmiga u bartay oo ahaa cilmiga badda cilmiga iskaarsiinta badaha wuxuu ahaa nin dugsiisa horeetana arday ahaa markii dambeetana ciidamada qalabka sida ciidamada badda ku biiray markii ka dambe wasaaradda kalluumaysiga iyo waxaa loogu soo bedelay inuu la shaqeeyo wuxuu ahaa agaasimayaashaba wuxuu ahaa la taliyaha arrimaha badda iyo xagga isgaarsiinta iyo xagga maxaa layada meteorolojiyada iyo xagga isgaarsiinta gar walbaba wuxuu kala ahaa oo ahaa la taliye nin hawshiisa yaqaan buu ahaa ninka adag buu ahaa nin laga faa'iidaysan karo buu ahaa
muddadii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii ilaa koob iyo sagaashankii oo uu ka shaqaynayay wasaaradda kalluumaysiga iyo ciidamada badda saalax wuxuu isla wakhtiyada isku howlay diyaarinta qoraalo kala duwan tiro gaadhaysa ilaa toddoba buug ayuu qaarna qoray kuwana turjumay badiba waxay ahaayeen buugaag farsamo oo la xidhiidha xirfaddii uu ku soo takhasusay ah, sida qalab warisgaarsiinta kalluumaysiga nabadgelyada iyo wixii la halmaama Ah, kadib qaraxii dagaalada sokeeye iyo burburkii jamhuuriyadda soomaaliya Ah, saalax wuxuu isku howlay arrimaha siyaasadda wuxuuna qayb ka qaatay bilowgii shirarkii dib u heshiisiinta sida kii soo daray ee etoobiya lagu qabtay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyo yagleelidii iyo aasaaskii dowlad goboleedka puntland ee agosto kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii wakhtiyada burburka abwaan saalax koobta uu saldhigtay ha inoo sheego aadan maxamed cali Ee, kadibna haddii dowladda soomaaliyeed markay burburtay ee, dee nin waliba meel buu u qaxay ee, isagu wuxuu u badnaa dalka jabuuti halkaas buu marka wuxuu ku biiray ilaahay khayr ha siiyo madaxweynaha ee, ismaaciil cumar geelle ee, wuxuu ku soo dhoweeyey inuu qolada ee, dhaqanka qolada sugaanta qolada abwaanada qolada qoraalada jabuuti iyuu markaas oo ku biiray haddee sidaynu la soconnana mu'alifaad badan iyo qayb wanaagsan buu ku lahaa taasoo daabacaad qaarkood galeen qaarna aan weliba daabicin marka waxaan leeyahay ilaahay ee, jannada ha geeyo intaas baan odhanaya
Ah, dhinaca kale waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay qoraaga soomaaliyeed ee cabdilcasiis cali ibraahim oo xildhibaan loo yaqaano xildhibaan waa qoraaga soomaaliyeed ee qoray bugaagta kale ah waxay kuu dhigeen ma kugu dhaqeen taxanaha taariikhda soomaaliyeed maahmaahyo murti iyo madadaalo buug uu kaga warramayo sooyaalkii suugaanta cabdalla raage taraawiil iyo ugu dambayntii buug ugu magacdaray xulka maansooyinka soomaaliyeed xildhibaan waxaan weydiiyey saalaxa shacarab shakhsiyaddiisii iyo sidii ay isku barteen Een, waa idin salaamayaa marka hore een, salaam diran kadib waxaan halkan een, jeclaan lahaa inaan tacsi uga diro guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii eheladii qaraabadii uu ka baxay naxariistii janna allaha siiyey saalaxa shacarab runtii waxay ahayd maalin kale oo xanuun iyo murugo leh geeridii naxdinta lahayd ee ku timid allahu naxariistee saalax xaashe carab oo ka mid ahaa bahda qorayaasha iyo sugaanleyda soomaaliyeed oo ku geeriyooday magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti sagaal iyo tobankii bishan agost labada kun iyo tobanka allahu naxariistee saalax xaashe carab waxaan kula kulmay magaalada london dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo sideedii xilligaas oo lagu qabtay magaalada london barnaamij loogu magacdaray hadiyadda jabuuti hiilka afka hooyo halabuurka qalinka iyo himilada soomaalida kulankaas oo ay goobjoogayaal ka ahaayeen dad si weyn looga yaqaano guud ahaan dhulka ay soomaalidu degto dadkaas oo aan ka tilmaami karo oo jaamac cumar ciise aadan faarax samatar maxamed cabdulaahi riidaash maxamed daahir afrax cabdulqaadir cabdi shube saalax xaashi carab eebba ha u naxariistee cabdalle xaaji ducaale faarax wacays oo ka yimid jamhuuriyadda jabuuti sidoo kalena waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa abwaanka weyn ee cali sugulle oo loo yaqaano dun dun carbeed sidoo kale isna waxaa goobjoog ka ahaa axmed saarax cali idaajaa iyo fanaaniin kale oo runtii caan ah oo ay ka mid ahaayeen faadmo qaasim hilowle faadumo duur maxamed axmed qoomaal anigan idinla hadlaya oo ka mid ahaa qorayaasha soomaalida iyo cabdiraxmaan maxamed abtidoon isna degan magaalada london sidoo kale een, saalax xaashi carab eebba ha u naxariistee waxaan markii labaad kula kulmay magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti een, horaantii bishii may sanadka labada kun iyo sagaal wuxuuna markii uu maqlay inaan joogo halkaasi igu soo boqday hoteelkii aan ka deganaa magaaladaasi oo ahayd markii ugu dambeysay ee aan la kulmo waa sanadkii hore allahu naxariistay saalaxa shacarab kulankii aan yeelanay kadib wuxuu iga ballan qaaday buugaag hadiyada oo aan ugu talagalay ee, oo islamarkaana ah kuwii aan anugu qoray inaan guddoonsiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti een, his excellence ismaaciil cumar geelle inuu isaga iga gaarsiin doono waktigaas oo uu madaxweynuhu shaqo shaqo ugu maqnaa ee, gobollo ka tirsan jamhuuriyadda jabuuti dhinaca kale allahu naxariista saalaxa shacarab howlihiisu kuma ekayn oo keliya dhinaca qoraalada bugaagta ka hadlaya taariikhda iyo sugaanta soomaalida wuxuu ka mid ahaa dadkii aasaaska u dhigay maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland dabayaaqadii sanadkii kun sagaal boqol sagaal kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii buuggii ugu dambeeyey ee uu soo saarana eebba ha u naxariistay saalax wuxuu ahaa buug qaamuus ama dictionary ah oo qarashkii lagu daabacay ay bixisay sida uu ii sheegay jamhuuriyadda jabuuti sidoo kalena wuxuu ku guda jiray qoraallada bugaag kale oo ku saabsan suugaanta iyo taariikhda soomaalida waxaan qoraaga iyo abwaanka geeriyooday allah u naxariistay saalaxa shacarab ilaahay uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo qoyskii eheladii qaraabadii uu ka baxayna qamir iyo imaan eebe ka siiyo
wixii ka dambeeyey dabayaaqadii sagaashamaadkii dhegaystayaal saalax aash carab wuxuu howlihiisa u jeediyey aaga cusub iyo dhinac ka duwan marinkii hore wuxuu aamintan u banbaxay cilmi baadhista af soomaaliga iyo curinta suugaanta soomaaliyeed dadaalkaasina wuxuu dhalay lix buug oo iskugu jira cilmi baadhis afeed iyo curin suugaaneed kii ugu horreeyey buugaagtaasi wuxuu ahaa midkii abwaanku uba ku soo caan baxay oo ahaa qaamuuska af soomaaliga ee la magac baxay ileeye kaas oo wakhtigaas waa laba kun iyo afare ahaa erey koobayaasha af soomaaliga kii ugu mugroonaa ama ugu hodansanaa oo ilaa afartan kun oo erey fure af soomaali ah ayuu ilaaya soomaalida wax badan u iftiimiyey buuggani wuxuu qayb ka ahaa howlgal ururin iyo darsid ah oo saalax aasha carab uu ku fooganaa muddo dhan siddeed sannadood wuxuuna isku mashquuliyey u fiirsiga af soomaaliga naxwihiisa iyo erey saafkiisa bugaagta kale ee uu qaarna diyaariyey kuwana qoray waxaa ka mid ahaa saafidda ereysaleedka wangalkii jacaylka oo qaab humaag riwaayadeed uu u dhigay siraha jacaylka iyo buug kale oo ugu magac daray araweelo bugaagtaas oo dhegaystayaal badiba huwan halabuur suugaaneed mid ka mida kuwa ugu qaalisani malahayga waa buugga qarantaab waa diiwaan xambaarsan maansooyin loo dhisay hab aan caadi ahayn waa marxamad gaaraysa in ka badan toban kun oo meelis arrimaha mu-alifku uu kaga hadlayo waxaa halbowlo u ah falsafadda iyo taariikhda siyaasadeed ee soomaaliya buugga ah waa saalaxa shacarab wuxuu u rogay cod ahaan nasiib wanaag kaydka idaacadda kol hore ayay cajiiladaha buugga qarantaab ay soo gaareen barnaamijyo taxana ah ayaanuna halkan idinka sii daynay kol kale hordhaca iyo xayeysiiska buugga qarantaab aan dhegiheenna maqashiyo
bismillaahi araxmaani araxiim waxaan bisinka loo qaban bara ka yeelan maayeeyaan ka boodin furahee bismillaahi waa kow waana buugga qarantaab hordhac iyo bilowgii sida ay qabaan xeeldheerayaasha qoraalka afka soomaaliga buuggan qarantaab waa waa cusub oo u baryay guud ahaan qowmiyadda ummadna sheegata degmada geeska afrika gaar ahaanna soomaalida waxayna sabab uga dhigayaan xeeldheerayaashu inuu buuggani soo koobayo edayla basooyaalka taariikhyeed ee soo taxnaa tan iyo nebi aadan oo uu ka soo bilaabayo samayskii rabbi ee dhulka oo uu hoos ugu soo daaddegayo bini'aadmiga iyo siduu u soo tarmay iyo jinsiyaadu kala qaybsankii xigay oo uu sii raacinayo diimihii kala duwanaa ee uu ilaahay uu u soo dejiyey oo ay ugu dambaysay diinteenna macaan ee furqaan iyo weliba guud ahaanba isbeddelladii ka dambeeyey buugga qarantaab oo uu qoray qoraaga soomaaliyeed saalax xaashi carab ayay dad badan oo isugu jira aqoon-yahanno siyaasiyiin abwaanno iyo mufakariin kaleba waxay isla qireen inuu yahay buug qof kastoo akhriyaba u noqonaya macallin taariikheed oo laga sahay qaato
tixdani magaceeda waxaa la yidhaahdaa bisinka waxaan ku qoray adisababa una door biday inay afsaar bilow ah u noqoto buugga qarantaab waan kaga hadlayo fadaa'isha faraha badan ee uu xambaarsan yahay bisinku wuxuu yidhi bismillaahi waa beer khasrid weeye deeqsigu fadliga dooha awgiis ugu daray qur-aankoo diinteenna mooye aan la siin dadkii hore bismillaahi waa deeq waa dabuub ilaaheen asmaa'diisa dunid iyo aakhiro dambaysaba uu ku muujiyey daymada magacyadiisa daahira door kastaba awoodaha fadliga daa'in weynaha dib iyo horeba maamula bismillaahi waa deeq toban iyo sagaal dabaq sirta rabbi uu degadeeda sraaraha daboolka le cilmi dihin dul iyo hoos isja laga durduurtiyo darka weeye laga galo buuda nuurka daalaca waa diirad ruux loo daadihiinta toolmoon xaqa lagu daliishado waa dooribeennada mugdigiiyo dalowyada dulimaadka lagu gudo karti weeye dooro indhaha diirka qaado wax ka durugsan dhaayaha soo dhowaysa daymada oo ka fayda daahyada bismillaahi waa deeq soddon iyo toddoba barnaamijyo abwaan saalax aashe carab uu ka diyaariyey buugga qarantaab wuxuu u habeeyey dhowr waaxyood oo ku salaysan cutubiyada buuggaas Een, waxaa haddana aan bilaabaynaa waaxda koowaad ee buugga qarantaab taasoo aan isku dayayo inaan ku soo koobo samayska rabbi oo la yaabka mudan ee uu dhulka iyo dadka uu u sameeyey waaxda labaad waaxda saddexaad ayaan markanna u gelayaa wasiirkii hore ee ganacsiga puntland faarax maxamed yuusuf dooxajoog wuxuu ku sugan yahay magaalada liverpool wuxuu leeyahay bismillaahi raxmaan raxiim cadan waxaa u naxariistay saalaxa shacrabu wuxuu ahaa nin abwaana waxaana aad ugu xasuustaa waxa weeye aftaxnimu nin had iyo jeer faraxsan bulshay ah oo aan cidna ka qabon Ee, intii meel u timaada markii lala fadhiisto nin walba afkiisa u joogaa nin wuxuu ahaa af maalo ah oo aftahan ah oo had iyo jeer faraxsan waxaanu leeyahay ilaahay jannada ha ka waraabshiyo Ee, dadki- xeradiisana iimaan iyo sabir allah ka siiyo بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa ladhahaa cali maxamuud maxamed waxaan degan waa leeston waxaan tacsi u dirayaa dhammaan qaraabadii iyo ehladii uu ku geeriyooday allah u naxariistee qoraagii weynaa shaalax saalax ashcarab oo dhowaan ku geeriyooday magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaan eh, dhammaan ehelkadii qaraabadii uga baraya samari iimaan ilaa ka siiyo oo isagana jannada iyo firdows ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah faysal maxamed cabdalle deganna magaalada laster ee wadanka u k waxaan tacsi u dirayaa ee uga tacsiinada uga tacsiinaya aheeladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allah u naxariistee qoraaga caanka ahaa ee saalax xaashi carab Een, waxaan kale uga tacsiinayaa dhammaan dadka ku nool gobolka sanaa gaar ahaan magaalada ceergaabo oo uu- oo ah meesha oo asal ahaan ka soo jeedo saalax ashcarab waxaan leeyahay ilaahay naxariistii ha ka waraabiyo innagana sabir iyo iimaan ha inaga wada siiyo Ee, marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ee, corneyl dijeer saal xaashi carab dhimashadiisii ee, allah u naxariisto ee, caruurtii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka tegana ilaahay ha ka sabab siiyo ee, waalidkiis iyo isagaba ilaahay ha u naxariisto jannada ha geeyo Ee, dadku maalin qof kasta oo aad jeceshahay maalin buu tegayaa qof kasta oo qiimo leh oo adduunka kalu ay maalin buu tegayaa sunatulxayaa weeye taa marka waxaan leeyahay dadkii saaxiibadiisa ahaa dadkii culimmada ahaa dadka aqoon-yahanada ahaa dadkii eh, ma- abwaaniinta ahaa dadkii qoraarayaasha ahaa saaxiibka lahaana haddee waxaan leeyahay allaha inaka caaqiba allaha eh, eh, u naxariisto ilaahayna hanaka sabir siiyo iyaguna waxaa tacsi diraya howlwadeennada ahi oo shaqaalaha idaacaddan efa f m oo wax badan iyo xiliyo badan aad ka dhegaysateen barnaamijyo taxan oo uu leeyahay abwaan saalax xaashi carab axmed bile ayaa tacsi diraya iyo faarax cismaan iyo isaaq abdi axmed yaasiin cabdi tawaad cumar cabdilaahi shire cabdilaahi darwiish fahad cumar saciid mukhtaar jaamac cabdirashiid maxamed nuur rashka faysal maxamed xasan axmed maxamed jaamac iyo yaasiin maxamed cali waxaa kale oo tacsi iyaguna diraya axmed saleebaan oo ku sugan magaalada birmingham iyo qoraa cabdilcasiis cali ibraahim xildhibaan oo ku sugan magaalada london mahadgooniya waxaa la doctor maxamed daahir afrax oo qurmadiisa aan soo xigtay hirgelinta barnaamijkana qayb waxaa ka ahaa fahad cumar sugaanta iyo casharada buugga qarantaab ee abwaasaalaxa shacarabna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada dambe ee radioga waa tabintii khadar maxamed xaashi moog dambe intaynu kulmi doonana nabadgelyo